إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu arooryo suuban dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ugu waaweyn aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah muwaasadalka taayab garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo qaatay mid ka mida dagaaladii xoogganaa ee ka dhacay deegaanka ceelsaliini ee shabeellaha hoose in ka badan sagaal askari ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaallo koonfurta magaalada gaalkacyo ku dhex maray ciidamada baangaraaf iyo maleeshiya beeleed idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa qabatay xaflad heer sare ah oo gunanadu wahayd barnaamijka taariikhda alxuruub usaliibiya ee ramadaanka baxay mu'asasada saxaab ayaa si cajiib ah u falanqaysay weeraradii ballidogle maandhabey iyo fotiin rabarsayd oo qayb ka ahaa qudus lama yahuudeenayo u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
warkiyo fitan mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo qaatay mid ka mida dagaaladii xoogganaa ee ka dhacay deegaanka ceelsaliini ee shabeellaha hoose isdarkan waxaa soo daawaday oo ka waramaya weriye salmaan waad mahadsan tahay walaalka mu'asasada alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaa baahisay filimka hadiyadda ciidulfitri almubaarak ee ay mu'asasadu ugu talagashay dadka muslimiinta ah filimkan waa xalqada sideedaad ee silsilada waqlud calayhim oo ka mid ah aflaamta ay baahiso mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaana lagu soo qaadanayaa mid ka mid a dagaaladii ugu cuslaa ee uu martigeliyey deegaanka celsaliini kaasoo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ee filimkan oo la daawan karo qadar ku dhowaad labaatan daqiiqa ah waxaa lagu soo bandhigayaa naftiihurihii dahafuray weerarkaas islamarkaana fuliyey camaliyadda nafarnimada ah kaas oo lagu magacaabo abshir yuusuf cali sidoo kalena mujaahidiinta dhexdooda looga yaqaanay salaaxudiin ahana lixi labaatan sana jir ka soo jeeda beesha shanta caleemood ee degta qaybo ka mid a soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose istishaadigan wuxuu dirayaa fariimo kala duwan oo dhammaantooda saamayn iyo muhiimad gooni a leh ee mid ka mid a wuxuu fariimihiisa kula hadlayaa dadka mujaahidiinta uu ka tegey isagoona u soo jeedinaya talooyin dhexalgal ah iqwalmujaahida waxaan idin leeyahay oo haddaan idin leeyahay walaalo badan ay idin dhaheen dhiig shuhadadayaala dayciin nin walbuu shahiiday ilaahay subxana watacaala dartiisa u baxay oo ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa kor noqdo oo u baxay wuxuu sidoo kale istishaadii abshir yuusuf cali oo salaaxudiin loo yaqaano la hadlay dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya wuxuu dadkaas ugu baaqay inay sabraan oo aanay cabsi gelin duqaymaha diyaaradaha daroonista maraykanka ay sida joogtada ah kaga fulinayaan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga muslimiinta ku dhown walaayaadka islaamka sugnaada ilaahay subxana watacaala adowgiisina yow idin argagaxgelinin afar iyo labaatan sac ayaga dhib qabo walaa tahinuu walaa tahsanuu wa antum macaloomna in kuntum mu'miniin sabra haddaad tihiin dad mu'miniin ah idinkaa sareen doono gacanta sareen idinkaa lahaan doono dhulkaanna ilaahi subxaana wa tacaala waxaa dhehelsiin doonaa muslimiinta laakiin muttaqiinta oo ilaahi subxana wa tacaala dhehelsiin doonaa laakiin kuwee waayahe hadday ayaga sabraan waay hadday ilaahi subxana wa tacaala diintiisa ku sabraan waay wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas wallaahi maanta haddii annaga ayagana duqeeyaan ayagana afar iyo labaatan sac waxaa ku socda alamaliyaat alishaadiya sabra ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa ku sabra imtixaankan waxba ma ahan kan aad aragteen gantaalkan la soo ridaayo wallaahi waxaa ka daran naaru jahannam muuqaalkan qaybta ka ah silsilada waqlud calayhim wuxuu markaa kadib soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya xerada celsaliini ee ciidanka dowladda federaalka ay ku sugnaayeen dagaal adag oon waxba la isku reeban ayaa goobta ka dhacaya waxaana muddo kadib ciidamada mujaahidiinta u suuragelaysa inay gudaha u galaan xerada celsaliini halkaas oo ay bilqan yihiin meydadka tobannaan askari oo ka tirsan ee ciidamada dowladda federaalka waxaa xusid mudan filimkana lagu arkayaa in askar noolnool gacanta lagu dhigayo kuwaas ugu dambayntii lagu dhex dilayo xerada celsaliini muuqaalka wuxuu kaloo soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku dhigay saanado hubah oo kala duwan oo ay ku jiraan gaadiidka dagaalka ee ay ku rakiban yihiin qoryaha waaweyn ee lidka diyaaradaha ah weerarkan wuxuu dhacay addexiylabaatankii muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada aynu ku guda jirno wuxuuna ahaa mid ka mid a weerarada ugu cuslaa ee xerada celsaliini ay martigelisay halkaas oo lagu xasuuqay ciidamo aad u far badan oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku jireen saraakiil sarsare qaybaha dambe ee filimka wuxuu soo bandhigayaa mid ka mid a askarta ciidamada mujaahidiinta ee ka qaybgalay dagaalka oo halkaas lagu dilay kaas oo ah alwaalid xasan abshir jibriil oo caan ku ah walaalow taariikh nololeed kooban oo laga bixiyey walaalow waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin lixdan sano jir ah oo sabqi ku lahaa camalka jihaadka ee ka soconaya soomaaliya waxaa filimka lagu sheegay in afartan ruux oo ka mid ahaa dadka qaraabadiisa ah iyo dadka degan deegaanka uu isagao kasoo jeedo uu kusoo biiriyey jihaadka uuna ahaa qof wallaha quluubta addoomihiisa u geliyey jacayl iyo maxabo aad u fara badan waxaa sidoo kale filimka lagu sheegay in walaalow uu gurigiisa iyo beertiisa ku booqan jiray asheykh mukhtaar cabdiraxmaan abizubayr
وانا الدين لا عواي إلها كسجونا آه.
كسجونا إلها كسجونا نعم.
من هل من سجايا نعم مكتسي إلهي قرآن كده كشاك نعم آه من المؤمنين الرجال صدقوا مركي إلهي أسليا كوان والسجايا كوان وهلانا لير مرتا نعم.
كو سجايا نعم بس كوان أنخر سجوا نعم ونقان كوان لكن إلها كسجونا وانكم هذين الحمد الحمد.
الحمد كوان بمحاس كونا مقنا غير كاينا الله كاينا لنا نبي وحما هباري جرم ودعو جر دبك مركز في بيوسك ياو دول النمدودي أدون سي أدون أي ودقيت يقاعد نمدود مركز أركب صلاة الليل والسكة أجر ودعو جر لنا أنت ساعة الرواعة ودي أدعينا in ka badan sagaal askari ayaa ku dhintay laba iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo xoogan oo koonfurta magaalada gaalkacyo ku dhex maray ciidamada baangaraaf iyo maleeshiya beeleedyo waxaa faahfaahin dheeraad ah ay kasoo baxayaan dagaalo qaraar oo aroortii shalay ku dhex maray koonfurta magaalada gaalkacyo ciidamada baangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka oo halkaas dhowaan la geeyey iyo sidoo kale maleeshiya hab beeleed u abaabulan oo hubaysan dagaalkan ayaa sida la sheegay wuxuu ka dhashay kadib markii ciidamada baangaraaf ay koonfurta magaalada galkacyo kala baxeen laba qof oo rayid ah kuwaasoo ay geeyeen xarun ay ku leeyihiin koonfurta magaalada galkacyo iyagoona halkaas tacdiibin daran ugu geystay qaar ka mid a maleeshiya beeleed ku sugnaa koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa arrintan waxay isku dayeen inay kala hadlaan ciidamada baangaraaf balse ciidamada baangaraaf ayaa si isla weynina ugu jawaabay waxayna u sheegeen inaysan arrinkaa kala hadli doonin balse maleeshiya beeleedkii ayaa is soo hubeeyey waxayna weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan baangaraafta halkaasna khasaaro culus ayaa kasoo gaaray labada dhinac inta la xaqiijiyey laa toban ruux ayaa ku dhintay oo ka mid ahaa labadii dhinac ee dagaalamaya waa kuwa baangaraaf iyo sidoo kale maleeshiya beeleedkii weerar ka qaaday sidoo kale wararka qaar ayaa xaqiijinaya in labiyo toban qof ay halkaas ku dhaawacmeen labiyo tobanka qof ee dhaawacantay ayaa waxaa qayb ka ah dadka rayidka ah oo ay ku dul dagaalamayeen labadan dhinac si kastoo ay ahaataba magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale deegaanada ka tirsan gobolka mudug muddooyinkii dambe aad ayay ugu sii badanayeen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka kuwa galmudug iyo sidoo kale kuwa puntland idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa qabatay xaflad heer sare ah oo gunaanadu u ahayd barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya ee ramadaan ka baxay warbixinta xafladdan waxaa soo jeedinaya weriye maxamed cali aadan munaasabadda aad u heersaraysa oo lagu maamuusayay barnaamijkii taariikhda al-xuruub usaliibiya islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu qabtay xarunta idaacadda islaamiga ee alfurqaan martidii ka qayb gashay munaasabadda oo intooda badan kelimado soo jeediyey ayaa soo bandhigay macluumaadyo iyo talooyin badan oo dhiiragelinaya in juhdi lagu bixiyo taariikhda gaar ahaan tan islaamka muddo saddex saacadood ah oo ay xafladdu socotay waxay ka qaybgalayaashu uga dhigneed saacad iyo wax la mid ah dadka hadlayay iyo waxyaabaha ay ka warrameen oo muhiim ahaa dartood nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah martidii ka qayb gashay munaasabadda ayaa aqoon-yahanka soomaaliyeed u soo jeediyey dardaarankan aqoon-yahanada waxaan dhihi lahaa qoraal noo sameeya waan dhunnayoo qoraalkii waa nala ka dhumiyey inaana wax qorinna qorshe naloo gaaray weeye aqoon-yahanadow intaad dib isugu noqotaan iyo culimmada rabbaaniinta oo ilaahay waxbarayow ummadda qoraal u sameeya ummadda qoraal ha loo sameeyo si jiilka soo socdo uu u helo maaragtaayey wax anfaco sidoo kale doctor xanafi oo ka mid ah aqoon-yahanadii martida ku ahaa xafladda ayaa bogaadiyey barnaamijkii taariikhda al-xuruub usaliibiya ee ka baxay idaacadda islaamiga ee alfurqaan bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxyaabaha idaacadda ay keento aada u muhiimka kaleeto haddii idaacada kaa tagto ama aadan dhegeysan aan mashquulin fariinta kuusoo dhaceysa badhagdhag warka waaba haysataaba warxii dhacay kulli waa haysataa dadkeena lixdan jirada ah iyo wixii ka weyn ana hadda kulli lixdankaan galay waxaan iskuullada gaalada iyo jaamacadu ku soo barannay waxaa taariikhdan lagu bari jiray dagaalkii koowaad adduunka bamkii hiroshima lagu dhuftay nakaasi dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dhacay hitler iyo mussolini war waxaana hadda aad sheegaysaanba xuruubu saliibiya aniga haddaaba iigu horraysa idaacadda alfurqaana ka faa'iidaysahayaaba raggeenna hore waa is yaqaanaan kolle waxaana shaqo ku lahayn war aniga ma- maraykan bamgareey iyo awooddiisu maxaa lee barayaa aawa taariikhdeeda aniga taariikhdeeda islaamka tii soomaali xitaa aawe waa nasiib darada maanta ummadda haysatay ka mid tahay marka haddeeraan baranaynaa raalle ahaada xuruubu saliibiya aad baan ugu farxay aad baan u mutaabacay jiran u dhegaysan jiray malaaq biyey malaaq axmed waxa uu ka mid yahay salaadiinta ka qayb gashay xafladda wuxuu sheegay inuu dhiiragelinayo in ummadda loo soo bandhigo taariikhdeeda haddiise kaalintaas la waayo wuxuu xusay in shisheeyuhu marin habaabin doonaan taariikhda soomaalida wuxuu tusaale u soo qaatay hadal been abuur ah oo ay ingiriisku sameeyeen si la isku nacsiiyo sayidkii addoonsiga necba iyo dadka mayga ku hadla dadka may la sheegay dadka beelo digow oo ka hadla af mayga may la baray ama laku dhaadhiciyey in sayidka eri ee afgaala iyo afsan hagaabsiin kooy iyadana ma haytay been abuur hayt kolku been abuurdi ee taariikha islaamkana ma qoran walay ingiriiska qoriyeeda isagoo markaasi inkadanle bulshada meelo degan iyo sayidka isku horsheeda marka bulshadaas oo afkaas maayda ka hadalaas man sheegay hadalkaas in injeerna keliya laku heli ee taariikh ingiriiska qoribes laku heli iyadana la adeegsadaay sidaa degeeka la raw nabadiidka argagixisada yaa laga adeegsaa iyadana meeshii sheegay iyada isiina saas ogaada aqoon-yahan jaamac ibraahim waxa uu ka mid ahaa martidii ka qayb gashay xafladda dhanka kalena sida gaarka ah ula socday barnaamijkii taariikhda alxuruub asaliibiya marka baaraka allahu fiikum xuruuba saliibiya allaha barakay idaacadda alfurqaan wax weyn bay soo saartay xuruuba saliibiya waxay bilaawday min bilaaw ilaa dhammaad wax laga tegay ma laha waxaa kaloo xusuustu noogu soo naqatay ilbaxnimadaba islaamkay ka timid ha hadda maxaan ka naqaanay andakiya andakiya intay ku taallaa maxay ahayd intay ka timid cabdulaahi xasan ibraahim oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in idaacadda islaamiga ee alfurqaan ay wax badan ku soo kordhisay horumarka bulshada Ee, markaan ka soo qaada ganacsiga oo kale ee, mawduuc walbay ka hadlay ganacsigay ka hadlaysaa waxay leedahay shay hebel intaasu joogay shay hebel intaasu joogay shay hebel intaasu joogay wixii jiro oo dhan galeyda ugu yar saliidii wixii oo dhan dadku waaba ka warqabaanba wuxuu leeyahay ninka jirgaanka lama idaacadaa sheegaysay maxaa saliida ninka markaa ka gadaysay intaasay joogtuu leeyahay waa faa'iido weyn ninka haddii wixii inta joogtaba uu ogyahay idaacaddaba ka maqlay ama uu xamar ka joogo ama uu muksmaayo ka joogo baawarkii marka lagu daro inta laga helayo ninka waa u miisaaman tahayba intii ay socotay munaasabadda waxaa hadal soo jeediyey aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle taariikhda aan dhigan jirnay oon xifdin jirnay oo sheekh cabdalla huwa takharaj ila aljaamica xataa jaamicadu kaga takharujay taariikhdaas oo musayafka ah xaqiiqatan waxaa kugu dhacay taariikh andalus ajanat lmafquuda loo baxshay wallaahi anuu weyn baan waxaa si waxaa igu intibaahiyey oon ku baraarugay tisciinaadka sadiqu walaa maa sadiqu ama rumaysan sagaashan sagaashankii baan ku baraarugay nin weyn oo mutacalima isku sheegayn oo ahaa taarikh andalus maraan arkay kutub iyo wax janat lmafquuda kitaab yar oo nin ka qoraan arka markaasaan iri janat lmafquuda da shunu xaajada maxay tahay xataa wasaltu ilaa ana andalus taarikh andalus way soo deysa islan waxaa waaye taariikhdu waa abtirka ummad ay leedahay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa wuxuu sheegay inay maantana soo laabteen dagaaladii xuruubu saliibiya meelaha lagu qaadayna ay soomaaliya ka mid tahay marka ummaddu haddii ay u diyaargaroobayso maxaanku idhaahdaa gumaysi ay ku dulowdo oo ilal abad ah waa baab kale haddiise ay cizi rabto adduun iyo aakhiro waxa weye siduu ilaahay u yihi subxaana wa tacaala walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alclowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun mil haddii dhibidin qabsado mid ka weyn baa ku dhacay ayagiiba oo dagaalada way ku jabayaan midda kale hadda maanta ilaah baa noo helina waa ujeedaan waxa socda shirki iyo dhowdhowdii iyo maaragtay inuu istaagay barnaamijkii taariikhda alxuruub asaliibiya ayaa ka koobnaa sagaal iyo labaatan qaybood idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxay noqotay warbaahintii ugu horreysay oo soomaaliyeed oo taariikhdaasi soo bandhigtaa intii ay socotay munaasabadda waxaan ahaa goobjoog wejiyada dadka waxaa iiga muuqday shacuur iyo dareen ah inay aad u danaynayaan taariikhda iyadoo qaarkood ay idaacadda u soo jeediyeen inay ku dadaasho hal abuurka barnaamijyada muhiimka ah khudbadaha xafladdan oo xalay ka baxay idaacadda ayaa waxaa ku lamaandood cilmiyeed ku saabsan sida looga faa'iidaysan lahaa beeraha iyo dhaqashada xoolaha waxaana qaybtan idinkugu soo gudbin doonaa caawa iyo dhuuxa waraysiyada insha allah halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqaan mu-aasada saxaab garabka warbaahineed ee alqaacida ayaa si cajiib ah u falanqaysay weeraradii balli dogle maandabay iyo sidoo kale fotiin riverside kuwaasuu qayb ka ahaa qudus lama yahuudeynayo weli salmaan ayaa ka waramaya cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida waa hadiyada ciidulfitri almubaarak ee mu'asasada warbaahineed ee saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ugu talagashay dadka muslimiinta ah ee u dabaaldegaya farxadda ciidda cadadkan oo leh ahmiyad gaar ah waxaa si qoto dheer looga hadlayaa howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo oo uu ku dhawaaqay hogaanka sare ee alqaacida bandiiradda sabqiga iyo sadaadkana u sido xarakad al-shabaab almujaahidiin kofarka guud ee majalladda waa masjidka barakaysan ee alaqsa kaas oo ay xoog ku haystaan yahuudda donald trumpna u aqoonsaday inay iyagu leeyihiin markii uu si toosa ugu dhawaaqay in safaaradoodii talaabiib ay u soo rareen magaalada barakaysan ee alqudus maqaalaad dhowr ah oo kala duwan ayaa ku qoran majalladda oo ka kooban conton bage waxaana guud ahaantooda ay yihiin maqaalaad ka hadlaya howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo iyo si guud qadiyadda baytulmaqdes iftitaaxiyada cadadka afraad ee majalladda ummatun waaxida waxaa ciwaan looga dhigay sanad oo laga joogo markii ay bilowdeen howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo waxaana usrada majalladda ay hambalyada ciidulfitri kula wadaagtay guud ahaan muslimiinta ku nool caalamka waxaan ummaddeena aan jecelnahay ugu hambalyaynaynaa bilashada ciidulfitri almubaarak annagoo allah weydiisanayna inuu ka dhigo ciid wadata khayr barako nasri iyo cizi ay helaan guud ahaan muslimiinta kullu caamin wa antum bikhayr waxaan ummaddeena halkan ugu soo gudbinaynaa munaasabadda ciidda awgeed hadiyad uu ku milan yahay dhiigga daahirka ee shuhadada waana cadad gaar ah oo aan ugu talagalnay guud ahaan akhristayaasheenna kaasoo imaanaya kadib sanad kaamil ah oo laga joogo markii ay bilowdeen camaliyaadka qudus lama yahuudiyeynayo howlgalkaas oo sii socon doono allah idinkii inta laga gaarayo yoolka iyo hadafka loo bixiyey dhiigga wiilasha saadiqiinta ah ee ummaddu dhashay waxaana allah idinkii si gaara u tarkiisan doonaa camaliyaadkii ugu waaweynaa ay fuliyeen mujaahidiinta ummaddan muslimka ee midaysan annagoo caddayn doonaa in camaliyaadkaas ay dhagaxdhig u yihiin in masjidka al aqsa iyo guud ahaan muqadasaadka ummadda laga xoreeyo saliibiyiinta iyo yahuudda ayaa lagu yidhi iftitaaxiyada cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida oo ah hadiyadda ciidulfitri almubaarak ee ay mu'asasadaas saxaab ugu talagashay muslimiinta maqaal ciwaan looga dhigay camaliyaadka qudus lama yahuudiyeynayo waa fariimo ku socda ummadda muslimka ah cadowgeeda iyo wiilasheeda mujaahidiinta ah khalfiyadna looga dhigay isdaarkii weynaa ee la magac baxay uma ruquucayno allah mooye ee ay mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigtay asheykh abuu cubayda amiirka xarakat al-shabaab almujaahidiin oo sagootinaya raggii fuliyey wararkii belidogle ayaa ka mida maqaalaadka cajiibka ah ee ku qoran cadadka cusub ee majalladda ummatun waaxida camaliyaadkaas inqimaasiyada iyo istishaadiyada isugu jira waxay si isku mid a u siteen fariimo ku socda ummadda muslimka iyo cadowgeeda waana fariimo inta badan lagu arko halkudhigyo ku dheggan wejiyada halyeeyada weeraray xarumaha saliibiyiinta halkudhigyada ciwaankaasna wuxuu ahaa waan ku ajiibay qudus marmarna waxay fariimahaas noqdaan bayaanaad ay soo saaraan jamaacaadka weeraradaas fuliyey marmarna waxay fariimahaas noqdaan kelimaad cod ah oo uu soo saaro sheekh ka mida culimmada jihaadka iyo thuquurta iyo macallin ka mida macallimiinta raggaas ama amiir ka mida umaradooda marmarna waxay fariimahaas noqdaan filim tawhiiqinaya weerarada halyeynimada ku dheehan tahay iyo dardaaranada ragga fulinaya ayaa lagu yidhi maqaalka qaybta ka ah maqaalaadka ku qoran majalladda ummatun waaxida isagoo sii socda maqaalkan ay qoreen usrada majalladda ummatun waaxida waxaa mar la qodobaynayay fariimaha ay xambaarsanaayeen howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo lagu yidhi dagaalka caalamiga ah ee lagu hayo ummadda muslimka ah waa dagaal caqiido wuxuuna dagaalkaas wataa dano siyaasadeed iyo mid dhaqaale waxaana lama huraan ah in ummaddu garato arrimahaas kuwaas oo ah sababaha keenay in cadowgeena uu cadow nagu noqdo labo ummadda muslimka ah waa hal jasad oo haddii hal xubin ay xanuunsato jirkooydad isugu wacanaya dhafar iyo soo jeed qudus waa qalbiga ummadda iyo qibladeedii hore sidaas darteed la yaab ma lahan in muslimiinta jooga soomaaliya maali yemen iyo maqhribul islaam ay isugu wacdaan qadiyadda qudus saddex dhibaatada ka jirta qudus waa musiibo haysata guud ahaan ummadda sidaas darteed guud ahaan ummadda muslimka ah waa inay ka qayb qaadataa sidii xal loogu heli lahaa dhibaatadaas daawadana waxaa laga doonayaa dhammaanteenna mas-uuliyaddana annaga oo idil ayayna saaran tahay afar maraykanka saliibiga ah danta uu ka leeyahay heshiiska loogu magacdaray safqatulqarni iyo taageerada uu siinayo yuhuudda waa xoojinta kayaanka sahyuuniga ah si uu u noqdo saldhig sahyu saliibi oo adag kaas oo ku dhex yaala bartamaha caalamka islaamka shan macrakada ay ku jirto ummadda muslimka ah ee lagu doonayo xoraynta qudus waa hal macrako oo keliya falastiin oo keliyana kama socdo dagaalkaas waana dagaal ballaaran oo ka socda jabhaad kala duwan kana dhan ah hal cadow oo ah isbahaysiga caalamiga ee sahyu saliibiyadda ayaa lagu yidhi maqaalka mar la tirinayey fariimaha howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo ee ku socda muslimiinta mar lasoo hadal qaaday fariimaha howlgalkaas ee ku socda maraykanka iyo xulufadiisa waxaa maqaalka lagu yidhi kow annagu idinkuma bilaabin dagaalka mana nihin dadka idinku soo xadgudbay idinka ayaa nagu soo xadgudbay markii hore waana idinka kuwa xooga ku haysta dhulkeenna guryaheennana duqaynaya marka ha ka argagixina radu ficilkeenna waxa soo socda ayaana ka daran labo camaliyaadkan dhimbilaheedii ugu horreeyey idinku soo gaartay nairobi gaar ahaan dhismaha fortin riverside halkaas oo afar ka mid ah ciidamada jeyshul cusraha iyo axraarta soomaaliya iyo ardaydii ashahiid saalax annabhaani ku beegsadeen afraaddiina iyo danihiinna waxay idiin tahay farriin cad oo qeexaysa in ummaddan midaysan aanay marnaba suuragal ahayn inay daciifto oo ay ka taagdarayso inay idinkula hardanto fagaaraha dagaalka wakhtiguba ha dheeraadee dagaalkuna ha dheeraadee ayaa lagu yidhi maqaalkan qaybta ka ah cadadka afraad ee majalladda ummatun waaxida oo gebi ahaantiisaba looga hadlayo howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo ahna hadiyadda ciidulfitri almubaarak ee ay mu'asasada warbaahineed ee asxaab ugu talagashay muslimiinta qaybaha dambe ee maqaalkan waxaa lagu yidhi jacaylka shahaadada iyo in inqimaasyada lagu galo cadowga diinta afkana ciidda loogu daro dawaaqiidda daalimiinta ah islamarkaana la gumaado laguna ciqaabo ficlada xun ay ku kaceen waa camal mashruuc ah iskuna waafaqsan yihiin dadka caqliga iyo fitrada leh diimaha samaawiga mid ay doonaanba ha haystaane umaradeena haliyeyada ah ee ka midka ah hoggaanka jihaadka ayaana dhaqan ka dhigtay inay ka qayb galaan qorsheeyaan kadibna hambaliyeeyaan howlgallada noocaas ah ee lagu edbinayo cadowga sidaas darteed waxaan aad u bogaadinaynaa dhammaan howlgallada jihaadiga ah ee lagu diidan yahay yahuudiyeynta filistiin laguna soo celinayo masjidka al aqsa oo ah halkii loo dheelmiyey rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam mid ka mida maqaalaadka ku qoran majalladda ummatun waaxida wuxuu si qoto dheer uga hadlayaa dowrka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku leedahay difaacidda alqudus waxaana maqaalkan qoray qoraal lagu magacaabo xandalat alyemeni kama qarsoona guud ahaan caalamka kaalinta jihaad ee faca weyn taas oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka ciyaarayso bariga afrika iyadoo ka ilaalinaysa saliibiyiinta gumaysidoonka ah inay nabad iyo xasiloonni ku helaan dhulka soomaaliyada aan jecelnahay waxaana sidoo kale dadka ka qarsoonayn weerarada culculus ee ay xarakada ku qaadayso ciidamada maraykanka iyo dabadhilfidooda afrikaanta ee ku sugan waddamada deriska laha soomaaliya mid ka mid a camalyaadkaas iyo weerarada shabaabnimo waa howlgalladii qaybta ka ahaa silsiladda qudus lama yahuudiyeynayo kuwaas oo dhimbilahoodii ugu horreeyey ay shideen halyeeyada geeska afrika dhimbilahaas oo maraykanka ku qabsaday nairobi ayaa lagu yidhi maqaalka isagoo sii socda maqaalka wuxuu intaa ku daray afar ka mida libaxyada jeyshul cusraha iyo ardayda ashahiid saalax annabhaani ayaa weeraray dhismaha fortin riverside waxaana weerarkaas uu ahaa mid bareer ah oo sahyu saliibiyiinta lagu beegsaday bartamaha caasimadahooda iyo dhulkooda walaalaha inqimaasiyiinta ahna waxay kaalintooda uga soo dhalaaleen sidii la rabay iyagoo xambaarsan casiimo adag hal adayg sugan iyo deergarow iyo nafurnimo sarraysa shicaarka labeyka yaa qudus ayaa ku dheganaa wejiyadooda daahirka ah ayaa lagu yidhi maqaalkan looga hadlayo dowrka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee difaacidda alqudus waxaa maqaalka lagu sheegay in howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanu intaas oo keliya ku ekayn ayna mujaahidiintu ku dadaaleen in bannaanka soo dhigaan dowrka qarsoon ee maraykanka ma ahan mana ahaan doono howlgalkii ugu dambeeyey weerarkii weynaa ee beegsaday saldhigga ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay soomaaliya oo ah saldhigga belidoogle ee wilaayada shabeellaha hoose koonfurta soomaaliya wuxuuna ahaa weerarkaas kii ugu darnaa ee gumaaday saliibiyiinta marka laga hadlayo weerarada casrigan dhacay halkaas oo ay ku hobteen madaxyada tobannaan askar maraykan iyo yuhuud isugu jira iyadoo ay intaa dheer tahay gawaarida dabaabadaha iyo diyaaradaha wax burburiya ee halkaas lagu burburiyey ayaa lagu yidhi maqaalkan uu qoray xandalat alyemeni wuxuu qoraagu sidoo kale soo hadal qaaday weerarkii weynaa ee mandhabey kaas oo naftood horyaal ka tirsan xarakat al-shabaab almujaahidiin ku beegsadeen saldhigga ciidamada maraykanka ee laamu kadib waxaa yimid khaswadii mandhabey taas oo halyeeyada islaamka iyo xoogaga inqimaasiyiinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin ku beegsadeen saldhigga ciidamada badda ee maraykanka ee simba tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriyada waxayna mujaahidiintu ku guulaysteen inay gubaan saldhigga masiimba ee gacanka manda ee gobolka laamu ee kenya halkaas oo ay mujaahidiintu ku dileen toddobiyo toban askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ee maraykanka iyagoo halkaa ku gubay gaadiidka iyo diyaaradaha cadowga waxaana goobta ka dhacay malxamad iyo duulaan islaami ah iyo nafarnimo ay carabka iyo qalinkuba ka caajisayaan inay tilmaamaan ayaa lagu yidhi maqaalkan ciwaanka looga dhigay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadaaladeeda caskari ee ay ku leedahay difaacidda alqudus laba qof iskuma khilaafsana in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka mid tahay jamaacaadka ugu badan ee afrika ku xasuuqaya saliibiyiinta kaasina waa fadliga allah ee barax tiran kuna galladaystay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarada noocaas ee ay ka muuqato dhiiranaanta ka gudbaya xuduudaha iyo dhufaysyada waa towfiiqda allah shakina noogama jiro in sababta ugu horraysa ee suuragelisay weeraradaas ay yihiin in si dhab ah oo ay niyadsami ku jirto ugu kaceen difaacidda qudusta sharafta leh acmaasha iimaaniga ee noocaas ah way adag tahay in la sameeyo xilli ay aad u daran tahay muraaqabada joogtada ah ee ay saliibiyiintu ku hayaan mujaahidiinta alle ayaa horaan iyo haddaba ku mahadsan in addoomihiisa uu waafajiyo inay daalimiinta gaarsiiyaan danta wallah ka leeyahay ayaa lagu yidhi maqaalka lagu baahiyey majalladda ummatun waaxida si guud waxaan baraarujinaynaa ahmiyadda ay leeyihiin howlgalladaas wanaagsan ee ay fulisay xarakat al-shabaab almujaahidiin allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ugu abaalgudo ajar wanaagsan howlgalladaas waa tallaabooyin muhiim ah oo qayb ka ah hawsha laga rabo ummadda ee ah xoraynta masjid al-aqsa waxaana si dhaba u sugi karnaa in waddada alqudus ay lama huraan tahay inay soo marto beledoogle iyo nairobi ayaa lagu yidhi maqaalkan marka laga soo tago maqaalaadkan aan soo xusnay waxaa majalada ku jira maqaalaad muhiim ah oo mid weliba ahmiyad gooniya leeyahay iyadoo ay dheer tahay kelimaad iyo ikhtibaasaad laga soo qaatay hadallada culimo rabbaaniyiin ah iyo hogaamiyaal nafur badan oo qaarkood nool kuwana la kulmay allah casa wajalla qof kastana wuxuu kaga bogan karaa cadadkan inuu gacanta ku dhigo si deganna u akhristo warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan saaka waa inaga intaa